dowladda etoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay xabsiga dhigtay boqol iyo toddoba qofood ah kuwaasi oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen khilaafka u dhexeeya labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada kuwaasi oo ku hardamaya qaybo ka mida dalkaasi etoobiya taliyaha booliiska dalka etoobiya ayaa sheegay ama u gudbiyey baarlamaanka dalkaasi markaasi inay xidheen boqol iyo toddoba qof kuwaasi oo kasoo oo sagaashan iyo sideed ka mid a ay kasoo jeedo qowmiyadda oromada halka sagaalka kalena ay kasoo jeedaan aqowmiyadda soomaalida ee dalkaasi etoobiya khilaafkani u dhexeeya markaasi dowladda u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo etoobiya ayaa soo taagnaa ilaa iyo toban sano wax ka badan iyadoona markaasi dowladda etoobiya ay samaysay dadaallo ay ku doonayso inay meesha kaga saarto khilaafkaasi dhowaan ayay ahayd markii baarlamaanka dalkaasi etoobiya ay sheegeen inay guddi heer baarlamaana u saarayaan kuwaasi oo markaasi dhexdhexaadin doona ama soo afjari doona khilaafkaasi ka taagan dalka etoobiya ee u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo weliba soomaalida